silin bileeri dhismaha isbitaalka deegaanka baxda oo hadda ee koo'iyadan yar islamarkaana uso dabool waaye baahida caafimaad ee dadka deegaanka yoon qaban dadka deegaanka baxdo iyo weliba hadda bilaabeena sidii dhismo lanka kordhiyi lahaayee isbitaalka si is-xilqaana iyo oo nakaaladaayana dadka muxsiniinta ee kujeeda deegaankaasiya waxaana ku mid ay guddiga deegaanka oo lan xeel saaray intii dhismahaas laku kordhiyay isbitaalka iyo warbaahinta la hadaleen yoona codsade inti si wadajira lanku qeyb qaada bileerinta dhismaha isbitaalka yoona sheegeen in dhibaato badan ku jarta xaaladda caafimaad ee deegaankaasiya maanta waxaan u joognaa meeshaan in aan bilowno dhisme howl weyn oo isbitaalka degmada baxdo gudaheeda aan ka bilaabi rabno insha allah maadaama ay xiriiri nagu noqotay isbitaalkii oo dhismihiisu uu aad noogu yaryahay yaan waxaan rabnaa maanta inaan dhismo ka bilaawno kadib markii ay na soo gaartay deeq dad mutadawiciini ay soo dirsadeen oo dhaqaalo lacag ah oo ay yidhaahdeen meeshaa waxaan rabnaa in wax lagu sii bilaabo kolley wax hadda dhammaystiri karana maahan waxa ay dabcan sheegeen marka insha allahu ayadaana maanta iftitaaxaynoota waa bilaabayna hadduu ilah yidhaahdo hawshaasa marka maanta iftitaaxaynoona bilaabayna hadduu ilah yidhaahdo waxaan joognaa isbitaalka guud ee degmada baxdo waxaana anagoo ah guddigii isbitaalka madaxii caafimaadka degmada culimmadii degmada iyo degmadii xubno ka socda ay nala joogaan waxaan iskugu nimid dhammaystirka qaybta bukaanjiifka isbitaalka oo aan culeys badan naga haystay ay nagala qayb qaateen walaalo muxsiniin ah culeysyadaas ayagana say ilaahaynoo kasoko nooga dulqaadeen ayagana ilaahay dulqaado culeysyada haysto taas waa midaas isbitaalka degmada baxdo waxaa iska jira culeysyo badan dhanka caafimaadka ugu horeeya dhismaha cariiri badan iyo bukaanadii meeshii lagu shaqaynayay oo aan haysan oo culeysyo badan ka taagan yahay oo bukaanka hadduu ku yimaad meelaad ugu shaqayso oo oo nidaamsanay disijin waa culeys meesheeda taagan marka culeysyadaas ugu horeyso qaybta bukaanjiifka qaybta bukaan socodka iyo qaybta emergensiga anagoo magaca caafimaadka iyo bahda caafimaadka ku hadlaya ahna agaasimaha isbitaalka walaalaha muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa si naxariis leh inay nagala qayb qaataan horumarinta qaybta dhismaha isbitaalka oo baahi badan naga haysto maanta isugukaana keenay dhismahan isbitaalka sidaan ogsoon tihiinba muslimiintu waxba kama qarsoona baahida isbitaalkan aad ayay u fara badan tahay haddan inta ugu darayna waxaa weeye dadka masaakiinta rag iyo dumar ah ee isdhex yaalla dad muslimiina muxsiniinta waddamada ku nool iyo kuwa dalka gudihiisa ku jooga intuba way damqadeen waxay ka damqadeen dadka isdhex yaalla in ay haddii a la yidhaahdo maalkooda ilaahay siiyey in ay maaragta ilaahay xaggiisa la baxaan dadkaas hadda culummadu iyo guddigu hore u soo sheegay wayna soo gaarsiiyeen
waxaan u mahad celinayaa anoo ku hadlaya afka maamulka waxaan u mahad celinayaa dadka muxsiniinta ah ee shaqadaan saakay bilaabay ilaahay ajir ha siiyaan leenahay wuxuuda allah u barakeeyo waxaan kaloo u baaqaynaa bulshaweynta soomaaliya meel kasta ay joogaan hadday dadka waxa weeye muxsiniinta ilaahay waxa siiyey dalka iyo dibaddaba inay iyaguna waxa weeye ka qayb qaataan waxa weeye dhismahan meesha lagu sameynaayo isbitaalka oo ay waxa weeye laga soo hadla baahiyihiisa inta badan dadka ku nool deegaanada ku dheer magaalooyinkii weliba ciidanka yara helitaanka adeegyada muhiimkaga sida walbarashada caafimaadka biyo iyo kaabyaalka dhaqaalaha oo nololyo muhiimkan eh